Duleedka magaalada Ceelguul ee koonfurta gobolka Mudug ayaa lagu qabtay bannaanbax roob-doon ah oo ay ka qayb galeen maamulka magaalada, culimada waxgaradka, iyo ardayda dhigata goobaha waxbarasho ee magaaladaasi. Dadkan isu soo baxay ayaa tukaday salaad laba rakcadood ah, iyadoo goobta laga jeediyay muxaadaro diini ah iyo ducooyin. Qaar ka mid ah culimada ka qayb gashay ayaa Alle ka baryay inuu roob siiyo.
ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu roobdoonta maanta aan samaynay ilaahay inuu ugu soo waraabiyo muslimiintu meel kastoo ay jiraan ba ilaahay inuu ku waraabiyo muslimiinta dhan mid deeqa baa ilaahu kaa barin ilaahu muslimiinta meel kastoo ay joogaan maslaxaad dhexdig ilaahu na soo waraabi ilaahu dadka sakaa'irta ah oo nagu dhex jira oo aan dembiga lahayn fadligooda ilaahu nagu soo waraabi xoolaha bahaa'imta ah oo caqliga aan lahayn oo abaarsaday ilaahu fadligooda nagu soo waraabi ilaahu dhibka abaaraha naga bixi ilaahu cirka naga naga saar ilaahu muslumka islaax dhex dhig dhibna maantooda ilaahu naga qaad ma tirin karna ilaahu qaadirow raxmaano maanta meesha baka waxaan ku soo baxan inaad na aqbasho ilaahu na aqbo ilaahu waa ku tuweynaa na aqbo abaartu waa cusriga ilaahu naga qab carkuna waa cusriga ilaahu naga qab toosho darrada waa cusriga ilaahu naga qab ilaahu rabbiyo waa ku baryaynaaye intaan weligeeda ku jira barakaysa ilaahu maanta nagu soo waraabi saacadda barakaysan oo aan soo tukanay oo maata lala soo ragga soomaaliyana meesha taagan yihiin ilaahu rabbiga barakada nagu nooga qaad cusriga nooga qaad ilaahu muslimiinta dhammaan soo waraab ilaahu muslimiinta dhammaan soo waraab ilaahu muslimiinta dhammaan soo waraab ilaahu muslimiinta dhammaan soo waraab ilaahuna soo waraabi meel kastaan joognaa ilaahuna soo waraabi ma dareyna wadeey ma dareyna wadeey abaartii waa naga qaad meesha kuma na waraabi ilaahu madalka noo shub ilaahu caafimaad nagu sii ilaahu urur sa- saafiya nagu sii ilaahu nabadgelyo nagu sii ilaahu dacwaadka naga suub ilaahu wixii col iyo abaar iyo shidno ilaahu nagula jira naga xijaab ilaahu colka haddii alla kula nabad noo dhaaf ilaahu abaarta aaran noo dhaaf ilaahu dembigadaga dhaaf ummadda islaamka oo meel walba joogta oo dhibaato hayso oo rowlaanta hayso ilaahay subxaana qaadir roob ay ku kala degaan oo ku barwaaqoobaan oo ku caafimaadaan oo ay ku liibaan ilaahay ha siiyo ilaahu roob iyo nabad baan kaa barin ilaahu amni istiqaam baan kaa barin ilaahu cidqaan raxmaan kaa barin ilaahu madali makfiraan kaa barin